العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال قال المؤلف رحمه الله تعالى والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق وعول الشيخ أبو جعفر الطحاوي والميثاق بلنكي الذي كاسو أخذه الله تعالى إلى هيو كقاضي من آدم النبي الله آدم وذريته ومن ذريته تفيرتي سلو كقاضي حق حقوي من حق هوسغا وأن رميسنها يونا من سنها ويه miithaaq asalkiisa waxaa la yidhahdaa waa cahdiga iyo ballanka la adkeeyey ee weliba dhaaraha lagu ladhay ee lagu adkeeyey ayaa la yidhaahdaa miithaaqan iyo ballankanuu sheekhu ka hadlayaana waa cahdi iyo ballan ilaahay uu ka qaaday nebiyullaahi aadam iyo tafiirtiisa inta uu ka soo saaray nebiyullaahi aadam dhabarkiisa tafiirtiisa oo dhan oo sidii qudhaanjooyinka ugu yaryar oo kale ah ayaa ilaahay ka hadliyey waana ta uu tilmaamayo aayadda qur-aanka ah fii suurati alacraaf ilaahay uu leeyahay waid akhada rabbuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum wa ashhadahum calaa anfusihim وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وميثاقي بلن إلهي وكاقا قاضيين عابدان وآني ألو شريك يال أو كمر قليي أو كاهد ليي إلهي إني كلي يلان إذا أنا كل ما نين وأي عابدان marka warata aayaddaasi ay tilmaamaysa alla leeyahay waid akhada rabbuka xus markuu rabbiyaa ka qaaday nebi maxamedow min bani aadama reer bani aadam min duhuurihim dhabaradooda duriyatahum tafiirtoodii ayuu ka soo saaray uu ka soo qaaday wa ashhadahum calaa anfusihim nafahoodii ayaanu marageliyey waxaanu idhi alastu birabbikum rabbigiin ma ihi miyaa qaaluu waxay dhaheen balaa maya waa tahay rabbi oo rabbigaya ayaa tahay shahidnaa arrinkaa waa qirnay oo waa ka marakacnay alla wuxuu leeyahay sidaana waxaan u yeelay an taquuluu lian laa taquuluu yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha si aydaanu odhanin innaa kunnaa can haadaa khaafiliin annagu waxaan ahayn arrintaa kuwa moog ayaanu ahayn markaa sidaa ay axaadiida dhowrkaahina ku soo aroortay ee sunanka iyo masaaniiddaba ku sugani ilaahay marka uu ballankaa ka qaadayey nebiyullaahi aadam durriyaddiisana uu ka soo saaray ilaahay dhabarkiisa ayuu masaxay markaasaa wuxuu ka soo saaray sulbigiisa iyo dhabarkiisa durriyad kasta oo ilaahay uu abuuray oo dhabarka nebiyullaahi aadam ka soo baxaysa hortiisa ayaa ilaahay markaas iyagoo sidii quraajo caalamudar baa la yidhaahdaa ayaa markaa ilaahay uu soo dhigay markaasaa weliba ilaahay uu ka hadli u yihi alastu birabbikum markaasay dhahen qaaluu balaa maya rabbigaya waa tahay waa ka marakacnay arrinkaas bay yidhaahdeen misaaqa iyo ballanku hortuu ilaahay uu ka qaaday kaas weeye axaadiid fara badan oo sunanka iyo masaaniidda markaa ku sugan oo ansaxdayna ayadana way tilmaamaysaa waanay fara badan yihiin dhammaantoodna way isu marakacayaan allahuma riwaayadaa inuu markaa ka hadliyey u marageliyey ayuunbaa muxadisiintu ay isku yar khilaafaan oo qaarkoodna ay sugan qaarna aanay sugin waxaa markaas ilaahay uu nafooda ku marageliyey ilaahay kelinimadiisa miisaaq iyo ballanna alla wuxuu kaga qaaday inay caabudaan oonay u shariig yeelin marka miisaaqa iyo ballankaasi inuu jiro oo uu xaq yahay ayaan aaminsannahay waxyaalaha ugu saxiixsan ee ku soo arooray ballanka ka hadlayana waxaa ka mid a xadiis saxiixa oo imaamu albukhaari iyo muslim ay warinayaan anas laga warinayo ayaa nebigu wuxuu yidhi ilaahay wuxuu ku odhanayaa ahlu naarka ka ugu cadaabka fudud buu wuxuu ku odhanayaa low anna laka maa fi lardi min shayin haddii wax alliyaaliyo waxaa dhulka guudkiisa ah oo dhammi kuu sugnaan lahaayeen ma iskaga furan lahayd cadaabkan markaasaa wuxuu odhanayaa nacamha waa iskaga furan lahaa ilaahay wuxuu odhanayaa faqad sa'altuka maa huwa ahwanu min hada wa anta fii sulbi aadam waxaan ku weydiistay oo lagu weydiiyey wax ka fudud arrinka adigoo dhabarka nebiyullaahi aadam ku sugan ayaa lagu weydiiyey allaa tushrika bi faabayta ila shirka waxaan ku weydiisay oo lagu weydiiyey inaanad ii shariig yeelin markaa waa diiday inaad ii shariig yeesha mooyaane marka xadiidkan saxiixa bukhaariyo muslim ay warinayaan wuxuu tilmaamayaa dhabarka nebiyullaahi aadam isagoo qofkaasi ku sugan ilaahay ballankaa inuu kaga qaaday in ilaahay uu keliga caabudo o aan u shariig yeelin marka waa xadiidka ugu asaxsan ee loo deliisha mithaaqa iyo ballankaa hase haatee miisaaqa iyo ballankaa xilligaasuu inaga qaaday keligii kuma filla oo qofka hadduu fulin waayana lagu cadaabi maayo bal yacnii xasuusintiisa ilaahay wuxuu u soo diray rusul waxa ilaahay u soo dejiyey kutub kaas ayaa markaa xujaduna ay ku qumaysay oo ka horena waa xujo kana waa xujo kaas weeye markaa ka ay xujadu ku qumaysaa ee qofka markaas khilaafaana uu cadaab ku mudanaya qofkii markaa raacana uu janno ku mudanaya marka aayadda waa loo daliishda iyo axaadiista waana sida ay mufasiriinta badidooda u badan yihiin ay arrinka aayaddu ka hadlayso culimada qaarkood baa waxay yidhahdeen maya aayaddu macnaha kama hadlaysa iyo caadigaa hore aadam iyo aadam laga qaaday ee duriyadiisa dhabarkiisa laga soo saaray aayaddu ka hadli mayso caadiga iyo ballankaasi waa jiraa laakiin aayaddu arrin kale ayay ka hadlaysaayo waa miisaaq iyo ballan uu ilaahay fitrada kaga qaaday oo uu ku abuuray bini aadmigan oo waxaana tusinayaa ilaahay wuxuu yidhi waid akhada rabbuka min bani aadama min aadama lama odhan min bani aadama baa kan la yidhi min dahri lama odhana min duhuurihim dhabarradooda ayaa la yidhi min duriyatahum lama odhana min duriyatahum baa la yidhi marka aayaddu waxay ka hadlaysaa waa ummadahan kala dambeeya ee jiilba jiil marka dambe ilaahay uu dhabarrada aabooyaashood ka soo saarayo waxaanu ku malageliyeyna waxa weeye waxyaalahan adiladan kowniga ah ee ilaahay u dhigay ee ilaahnimada iyo rabbinimada ilaahay tusinaysa iyo sida ilaahay dadka ugu abuuray aqoonsigiisa waayo nabigu sala allahu alayh wasalam xadiidkai bukhaari iyo muslim ay warinayaan waxa uu yihi mid dhashaa ma jiro ilaa wuxuu ku dhashaa fitrada marka waa miisaaqa iyo ballanka fitrada ilaahay uu ku abuuray ee ilaahay uu garansiiyey kaas weeye kaayaddu ka hadlaysaaye kan kama hadlayso kanna sidaas ayuu u jiraa sida ay xadiida kale ay u tilmaamayso waalmithaaqu ballankii alladii kaasoo akhadahu allahu tacaala ilaahay uu ka qaaday min aadama aadam uu ka qaaday wa min duriyati wa duriyati wa min duriyati iyo tafiirtiisaba uu ka qaaday xaqun mid xaqa weeye oo aan rumaysannahay oo sidaa u aaminsannahay weeye waxaa kaloo sheekhu uhi raximah llahu tacaala waqad calima allahu tacaala ilaahay wuxuu ogaaday fii ma kii lam yazal aanu kana zulina weligiina uu ogaa cadada man mid tiradii ayaa ilaahay ogaaday yadkhulu ljannata jannada gelaya wa cadada man mid tiradiibuu ogaaday yadkhulu naara naarta gelaya jumlatan waaxidatan duuduub keliya ayaa ilaahay uu ku ogaaday falaa yuzaadu fii dalika alcadad cadadka iyo tiradaa lama kordhinayo walaa yunqasu lamana nuqsaaminayo cadadka ama walaa yunqasu minhu waxna laga nuqsaamin maayo wakadalika sidaasoo kalay ahaatee afcaaluhum ficiladooda iyo waxay samaynayaan fii ma kii calima allahu minhum ilaahay ka ogaaday an yafcaluhu inay sameeyaan wa kullun mid la arkaana muyasarun waxaa loo fudaydiyey limaa khuliqa lahu wixii loo abuuray walacmaalu camaladuna bilkhawaatiimi waxay ahayn khatimaaddoodiiyo wixii laguu gebagebeeye uun wastaciiduu qofka liibaanay man sacida waa ka ku liibaanay biqadaa'i illaahi ilaahay xukunkiisa washaqiyu ka shaqigaahee hoogeyna man shaqiya waa ka ku hoogay biqadaa'i illaahi ilaahay xukunkiisa ka isaguna ku hoogay weeye sheekhu waxa uu halkan inooga hadlayaa aliimaan bilqadar rumaynta la rumeeyo ilaahay qadarkiisa sida aynu aaminsannahayna waxa weeye rugniga lixaad ee arkaanta iimaanka ka mida in qadarka la rumeeyaa qadarka rumayntiisuna afar martabo ayay leedahay waa midda koowaade waa inuu qofku rumeeyo ilaahay cilmigiisa iyo ogaantiisa horraysay oo aada rumayso ilaahay inuu ogaaday cilmigiisii qadiimkaha inuu ka ogaaday wax adliyaaliyo wax ka soo ahaanaya ilaahay inuu hore u sii ogaa oo inta aanay dhicin ka hor uu ogaa oo cilmigiisa qadiimkaha uu ku ogaa waa inaadwaa inaad rumaysaa addoommada iyo camaladooda iyo waxay qaban doonaan xaaladahooda adeecitaankooda macsiyadooda iyo caasiyitaankooda cilmigiisii qadiimka ee asalka ahaa ee weligiiba u ogaa ee aan gadaal ka soo darinin inuu ku ogaaday waa inaad ogaataa oo aada aamintaa taasi waa martaba iyo mid yacni waana halka ay qadariyada weliba iyo kuwa qullaadoodu ay yidhaahdaan maya arrinku marka uu dhaco ayuunbaa ilaahay ogaadaa ilaahay hore ayuu usii ogaa asal iyo abad ayuu usii ogaa martabada labaad waxa weeye inaad iyadana rumayso qoridda maqaadiirta waad rumaysaa ilaahay inuu khalqiga maqaadiirtoodao dhan qadaray sidii ilaahay u ogaa inuu markaas u qoray inta aanu samaawaad iyo dhul abuurin konton sannadood konton kun oo sannadood ka hor ayaa ilaahay sii qoray si xadiidka imaam muslim iyo axmed ay tilmaamayaan laga warinaya cabdillaahi bni camar ibni caas waxa uu leeyahay kataba allahu maqaadiir alkhalaa'iqi khalaa'iqda qadaradooda ilaahay waa qoray qabla an yakhluqa asamaawaati waalardi samaawaad iyo dhul intaanu abuurin konton kunoo sano ka hor ayaa ilaahay sii qoray aayaadka labadaa martaba tilmaamayana waa badan yihiin waxaa ilaahay yidhi alam taclam ana allaha yaclamu ma fi samaa'i waalardi ina dalika fi kitaabin ina dalika cala allahi yasiir miyaanad ogeyn ilaahay inuu sama iyo dhul waxa ku sugan oo dhan og yahay weliba arrinkaasi fii kitaabin inuu kitaab markaa ku qoran yahay oo la qoray ina dalika cala allahi yasiir kaasi ilaahay midu fudud weeye wma taxmilu min unha walaa tadacu ila bicilmihi wama yucamaru min mucamarin walaa yuqasu min cumri ila fi kitaabin ilaahay wuxuu hi midda digi ma uraysato ma umusho oo ma dayso ilaa ilaahay waa og yahay lama cumri siiye mid la cumri siiye cumrigiisa mid lagama nuqsaamiyo ilaa fii kitaabin waa qoran yahay markaa ogaansho ilaahay wax walba inuu hore u sii ogaa sidaa uu ogaana markaas inuu u qoray waa laba martabadood martabada saddexaadna waa inaad rumayso bicumuumi mashii'at illahi ilaahay doonitaankiisa caamnimadeeda oo inaan wax ilaahay mashii'adiisa iyo doonidiisa ka baxaya aanu jirin wax adliyaaliyo wax kastoo wujuudka iyo adduunka ahaa dareeray oo soconaya mashii'ada ilaahay buu ku soconaya wax kasta oo dhaqaaqa isbeddel kasta oo yimaada ilaahay mashii'adiisa iyo doonitaankiisa ayuu ku dhimanaya facaalun limaa yuriid ilaahay mid samayn badan weeye wuxuu doono wayafcalu allahu maa yashaa ilahay wuxuu doonu samaynaya wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah ma doonaysaan ilaahay inuu doono mooyaane martabada saddex afraad waa inaad rumayso ilaahay khalqigiisa caamnimadiisa abuurka ilaahay caamnimadiisa wax walba ilaahay inuu abuuray wax alliyaaliyo wax kastoo markaa kownkaa jooga ilaahay inuu abuuray allahu khaaliqu kulli shayin ilaahay shaygasa ka abuuray weeye dalikum allahu rabbukum laa ilaaha illaa huwa khaaliqu kulli shayin wax kasta isagu ka abuuray weeye marka maraatibta noocaasa inuu qofku markaa rumeeyo arrin laga maarmaana weeye haddaba sheekhu waataynu soo tilmaannay tartiibta kitaabka markaas inaannu markaa qayb walba isu raacinina wuu iswada dhex geliyey qadarka arrimaha ku saabsan qayb ayuu inooga kala hadlay hore wuxuu inooga soo hadlay khalaqa alkhalqa bicilmihi ilaahay khalqiga cilmigiisii ogaantiisuu ku abuuray waqadara lahum aqdaaran qadarre ayuu u qadaray wadaraba lahum aajaalan muddooyin buu u yeedhay walam yakfa calayhi shay-un waxba kama qarsoomin qabla an yakhluqum intaan u abuurin alla waxba kama qarsoonayn wacalima maa hum caamiluuna waxay qabanayaanna ilaahay waa oga qabla an yakhluqahum intaan u abuurin ayay waxay qabanayaan oo dhan oga horeynuu soo marrayntaa kullu shan yajri bitaqdiiri illaahi wa mashii'atihi wax kastaa wuxuu ku soconaya ilaahay qadaraadiisa iyo doonitaankiisa wa mashii'atuhu tamgud ilaahay doonitaankiisa waa fulaysaa laa mashii'ata lilcibaadi addoommadu doonid ma leh ilaa maasha allah wuxuu ilaahay la doono mooyaane intaa horeynuu soo marnay halkanna ilaahay wuxuu inagu yidhi waqad calima allahu tacala ilaahay wuxuu ogaaday fii ma lam yazal waxaanu horena uga zuulinay weligiina hore uu ogaa cadada man yadkhulu ljanna jannada cidda gelaysa tiradeeda ilaahay waa ogaaday horena waa usii ogaa wacadada man yadkhulu naara naarta cidda gelaysa tiradeedana ilaahay hore ayuu iyadana usii ogaa waxaanu markaa jumlo iyo duduuba ayuu markaas ilaahay uu ku ogaayo oo uu kula socday kana arrinkaa tiradaana la korin maayo lana nuqsaamin maayo leannu haddii la koriyo ama la nuqsaamiyo dee ilaahay yacni wuxuu ogaayo markaa la dooriyey ayay noqonaysaa bal ilaahay arrinu markaa ka faaruqay uu dhameeyey weeye arrinkaana waxayna tusinaya xadiis bukhaari iyo muslim ay warinayaan nebigu sala allahu calayh wasalam wuxu uhi ma jira naf manfuusa la abuuray oo masnuuco oo makhluuqo ah ilaa waqad kataba allahu makaanaha min aljannati wannaar meesha ay janno ku leedahay iyo meesha ay naar ku leedahayba ilaahay waa sii qoray ina allaha bikulli shayin caliim ilahay wax walba midog weeye ilahay ka xakiimka ee falka suuban ee wax kastaba halka uu leeyahay dhigaya ee caliimkaa weeye marka cilmi taama iyo ogaansho taama baa ilahay u leeyahay lana korin maayo lana nuqsaamin maayo wakadalika afcaaluhum fima calima minhu an yafcaluhu waxaa la mida afcaashooda iyo waxay samaynayaan wixii ilaahay ogaaday inay sameeyaan ayaa iyaduna lamid ahoo ilaahay ayadana sidaas ayuu ula socdaa oo wax ka qarsooni ma jirto waaxsaa kulla shayin cadada afcaashooda hadday daacad tahay hadday macsiyo tahay wixii aan macsiyo iyo daaco midnaba ahayn mid kastaba ilaahay waa la socdaa haddaba waxaa sheekhu ina yidhi wakullun muyasarun limaa khuliq mid kastabana waxa loo fuleydiyey wixii loo abuuray markuu rasuulkullaahi moxamed sidaa uga warramay ee uu yidhi naf kasta oo ilaahay uu abuuray allow wuxuu sii ogaa oo uu ogyahay janno iyo naar halka ay gelaysay mudanayso qolaa waxay yidhaahdeen dabeeto afalaa natakilu calaa kitaabina wanadacu alcamal oo haddaa haddii horeba janniyo naarna loogu sii kala qoray maanu kitaabka iyagaasuun haddaba iska tala saaranno oo shaqadan iyo hawshanba iyo maanu iska daynaba mar haddii markii la abuuray ay u sii qoray janno iyo naar halkii gelaysa maxaanu kaba shaqaynaynaba nebigu sala allahu calayhi wasalam markaa wuxuu yidhi icmaluu fa kullun muyasar waar shaqeeyo qof kasta waxaa loo fudaydiyey wixii loo abuuray dadkii sacaado iyo liibaan iyo janno ilaahay u abuuray waxa ilaahay markaas u fududaynayaa camalkii sacaadada iyo liibaanta ahlu sacaadaha camalkoodii baa ilahay u fududaynaya dadka ahlu shaqaawahana ilaahay wuxuu fududayaa camalkii ahlu shaqaawaha wuxuu nebigu sheegay sala allahu calayh wasalam qoraal iyo kitaab laga faaruqay inuu yahay marka qofka waajibkiisu waxa weeye inuu isagu camal falo oo isagu uu shaqeeyo ou camalkan la yimaado ayaa isaga markaa la gudboon inuu markaa qadarkan iyo qadaagan markaa maxaa yacni mar haddii shaygiibaa la qadaray mar haddii maxaanu ka shaqaynaynaa maxaanu wax ka qabanaynaa inuu qofku yidhaahdo maahe isaga camal ayaa loo diray waa inuu daacaadka sameeye macaasirna ka dheeraado addoonku markaa arrinkiisu ma aha ilaahay sirtiisa inuu raadiyo rabbi inuu la murmo isaga shaqadiisu waa camal icmaluu fa kullun muyasarun limaa khuliq waana sida aayadda qur-aanka ay ay tilmaamayso ina sacyakum la shataa sacyigiin iyo camalkiinu waa kala tegsan yihiin faamaa man acdaa waataqa wasadaqa bilxusna fasanuyasiruhu lilyusra ilaahay wuxuu yidhi qofka ilaahay ka cabsa qofka faama man actaa qofka camalkiisa yani wuxuu bixinayo iyo hantidiisa bixiya ilaahay dartigu bixiya wataqa ilaahay ka cabsada wasadaqa bilxusnaa tii wanaagga badnayd oo laa ilaaha ila allah iyo tawxiidkaa rumeeya ama janno rumeeya fasanuyasiruhu lilyusraa tii gaadhsiinaysay fudaydka camalkii fudaydka iyo janno gaadhsiinaya ayaan u fudaydinaynaa markaa sababtii inay addoonka ka imanayso ayuu ina tusinayaa ka isagu bakhiilnimo sameeya ee diida waxbixinta ilaahay ka kaafdooma wakadaba bilxusnaa ta wanaagsan laa ilaha illa ama jannada beeniyana fasanuyasiru lilcusra tii culayska cuslayd ee uu naar ku gelayay ayaanu isagana u fudaydinaynaa markaa wuxuu hi wa kullun muyasarun limaa khuliq mid kasta wixii loo abuuray ayaa loo fudaydiyey camal qabta waxaa kaloo u yihi sheekhu walacmaalu bilkhawaatiim camaladuna waxa weeye waa khawaatiimta iyo wixii lagugu khatimo addoonka masiirkiisu waa wixii markaa loogu khatimo uun waxaa la arkaa qofku inuu muddo dheer noolaado xumaan iyo baadi iyo gaalnimo inuu ku jiro dabeetana kitaabkii hore loo qoray inuu soo horo maro ilaahay uu rumeeyo gadaal uu ka wanaagsanaado dabeetana uu taa ku dhinto oo iimaan iyo camal wanaagsan loogu khatimo waxa arrintaa markaas inoo tilmaamaya si aayaadka qur-aanka ee ilaahay inoo tilmaamay nimankii suxarada ahaa ee nebiyullaahi muuse loo soo kaxaysay fa ulqiya asaxaratu saajidiin qaaluu aamanaa birabbi alcaalamiina rabbi muusa wa haaruun yacni markay arkeen nebiyullaahi muuse khaariqadii iyo arrinku la yimin aanu sixir ahayn sujuud ayay wada daatay waxaana yidhahen rabbi alcaalamiin baan rumayn muuse iyo haaruun ayaan rumayn waa kii isaguna lahaa fircoon waxaan idinku markaa deldeli doonaa jiridaha nakiisha waxaana ogaan doontaan ka iyaga cadaabkiisu adag yahay uu daran yahay ay lahaayeen kaa dooran mayna wixii noo yimi xujooyin cadcada iyo ilaahna abure faqdi ma anta qaab yacni gaalnimadii iyo sixirkii weynaay ay ku sugnaayeen ayay markaas ka gadoomeen iimaankii ayay halkaa mar qura ka gaadheen marka ilaahay karaamadiisii ayay u guureen halkaasaa markaa camalkoodii loogu khatima waxa badan in badan nin gaala inuu markaa gaalnimo ku socdo kadibna safka muslimiinta uu soo galo uu dagaalamo oo dabeetana la dilo isagoon camal fara badan ba samaynin laakiin ilaahay uu rumeeyo iimaan runa saana markaa loogu gebagabeeyo xadiid aynu caqiidatulwaasiyadiina ku soo marnay bukhaari iyo muslim ay warinayaan waxau ihi allah wuxuu ku qoslaa waa qosol ilaahay isaga u cunamoon keenna ahayn laba nin oo midkoodba ka kala dilayo oo labadooduba jannada gelaya waxaanay ku dhacaysaa wuxuu yidhi kani fii sabiilillaahi buu u dagaalamayaa oo jihaad buu ku jiraa dabeete waa la dilaya oo mid baa dilaya kii dilay kaas sidaasuu ku shahiiday kii dilay baa ilaahay ka toobad aqbalayaa isaguna jihaadkii wuu islaamaya jihaadkiibuu soo gelayaa isagiina waa la dilayaa oo sidaasaa markaa isaguna uu janno ku gelaya waxaana nebigu sala allahu alay sl xadiidka saxiixa aynu bukhaari iyo muslim ay warinayaan ee arbiciinkaba ku yaalay wahaa ilaahay midkiin waa kulminayaa maadadii laga abuurayay caloosha hooyadii ayaa lagu kulminayaayoo afartan maalmood waxau ahaanayaa nudfo iyo candhuuf afartanka ku xigana waxaanaya calaqe iyo xunjir buu ahaanaya afartanka ku xigana hilib yar ayuu ahaanaya intaa kadib ayaa marag loo soo diraya ruuxda ayaa lagu afuufaya afar kelimo qorideedna waa la faraya inuu risiqiisa iyo ajashiisa iyo camalkiisaba qoro shaqi iyo saciid midku yahayna waa la qoraya markaasaa nebigu yihi fawallaahi aladii laa ilaaha hayruhu waxaan ku dhaartay allaha ilaaha isaga aan hayne aanu jirine alla xaq lagu caabudoon isaga hayne aanu jirine ninku ama qofku camal ehlu janno ayuu sameeyaa marka ay isagiiyo jannadii dhudhun mooyaane wax kale aanay u dhaxaynin macnaha wakhtigii soo dhow yahay ayaa kitaabkii hore loo qoray u horumaraya markaasuu camal ehlu naar samaynaya naartii buu sidaa ku gelaya qofku wuxuu samaynayaa camal ehlu naar ilaa oo isaga iyo naartii aanay u dhaxaynin diraac iyo dhudhun mooyaane kitaabkiisii hore loo qoray baa u hore maraya oo camal ehlu janno ayuu samaynaya oo saasuu jannadii ku gelaya marka ilaahay khaatimada haynoo wanaajiye cibradu waa khawaatiimta cibradu waa khawaatiimta sidaa daraaddeed ayaa loo baahan yahay qofka muslimkaahi inuu khaatimada inuu ku dadaalo inuu rabbigii weydiisto inuu marka hore ku sugo yaa muqaliba alquluubi habit calaa qalbi habit qalbi calaa diini ayaa nebigu odhan jiray waxaana ilaahay yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqu llaha xaqa tuqaatihi kuwa alliya nebi rumeeyo ilaahay ka cabsada cabsidiisa dhabtaa walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun idinkoo muslimiina mooyaane ha dhimanina macnaha islaamnimada ku toosnaada intay geeridu idinka imanayso wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin rabbigaa caabud inta ay geeridu kaaga imanayso rabbanaa afriq calayna sabra watawafana muslimiin sidaasay markaa suxaradii ay ku ilaahay ku baryeen ilaahay ow sabir nagu shuboo nagu arsaaqo anagu muslimiina noo obso tawafanii musliman walxiqnii bisaalixiin nabiyullaahi yuusuf baa isaguna markaasaa lahaa markaa khaatimada in lagu dadaala iyo camalka iyo sidaad markaas ilaahay adigoo camal wanaagsan ku jira aada ugu dhiman lahayd arrin lagama maarmaana weeye ilaahay in yaru u naxariistay mooyaane soomaaliduna waxay ku wada dhibataa khaatimo xumo waayo wuu yar xanuunsanayaa mudda ayuu yar jiifayaa markaasuu se u taahaya salaadii ka tegaya wax walba ka tegaya isagoon markaa ilaahayba xidhiidh la lahayn ee ilaahay xidhiidhkiisiiba gooye ayuu dhimanayaa qofkuna waxaa la doonaya markuu xanuunsado inuu ilaahay ku xidhnaado inuu ilaahay rajeeyo inuu ilaahay ka cabso weliba rajaha uu markaa iyo ilahay inuu jannadii halkan soo dhigto cibaadada si alliyaaniyo si u samayn karayo inuu u sameeyo ayaa la doonayay laakiin soomaalidu kii markaas ilaahay un dee mawtulkhaflo ugu keena mooyaane inteeda badan saasay markaas ugu dhimataa toobad la-aan marka walacmaalu bilkhawaatiim acmaashuna waa waxyaalihii markaa qofka loogu gebagabeeyo uun inkastaoo yacnii qofka isagu weligiiba camal khayr iyo wanaag ku soo jiray inta badan ilaahay markaasi ugu gebagabeeyo khayrkii iyo wanaaggii uu ku soo jiray baa ilaahay ugu gebagabeeya qofkii markaa xumaan iyo macsiyo ku soo jirayna inta badan ilaahay markaas isagana uu xumaanta uu ku jiray inuu ugu gebagabeeyo oo qof weligiiba markaa xuma wanaag soo waday inta badana aanay dhicin markaas in xaggan loo rogo haddana qofku inaanu markaa isdhiganin inaanu markaa camalka yar uu qabanayo markaas aanu iskula yaabin ee uu goor kasta markaa dadaalo ayaa loo baahanyay wasaciidu qofka saciidka ah ee liibaanayna man sacida biqadaa'i illaahi waa ka ilaahay qadihiisa iyo xukunkiisa ku liibaanay wey ee ilaahay u qoray washaqiyuna man shaqiya biqadaa'i illaahi qofka shaqiga ahlu naarkaahina waa ka ku shaqiyoobay ilaahay qadaagiisa iyo xukunkiisa markaa sacaadada iyo shaqaawadu mid kastaaba waa ilaahay ayaa xukumay ilaahay baana qadaray isagoo marka caloosha hooyadii ku jira marka uu boqol iyo saddexdaa afartanaad uu ku jira ayaa la qorayaa shaqiyun ow saciid kuu yahay taa macnaheeduna ma aha inuu qofku shaqi iska noqonayo asbaab la'aan ama saciid iska noqonayo asbaab la'aan bal shaqaawaduna sababbay leedahay sacaadaduna sababbay leedahay sacaadada iyo limaanta maxau sabab ilaahay keliyeelkiisa ilaahay oo keligii la caabudo isagooo la adeeco rususha oo la raaco iimaanka iyo cabsida ilaahay iyo camalka wanaagsan ayaa sacaadada u asbaaba sacaadana arrinkaa la-aanteed ma jirayo liannahu nebigu wuxuu yidhi xadiidka imaamu axmed iyo tirmidiya ay warinayaan innahu lan yadkhula aljannata ilaa nafsun mu'mina naf ilaahay rumaysay oo camal wanaagsan samaysay ayuunbaa jannada gelaysaa marka asbaabtaasay ku taagan tahay shaqaawada lafdeeduna waxa u sababa gaalnimada macsiyada shirkiga dulmiga xumaanta cudwaanka iyo caqlaytanka iyo xadgudubka dadka lagu sameeyo kuwaas ayaa iyagana u sababoo naarta markaa asbaabtaas oo aanu qofku la imanin ma gelayo jannadana asbaabteedaasaa lagu gelayaa mid kastaabana ilaahay baa hore usii ogaaday ilaahay baa hore usii xukumay oo usii qoray qofku markaa inuu taa ogaadaa arrin laga maarmaana weeye marka wuxuu yihi sheekhu raximahu llahu tacaala waqad calima allahu tacaala ilaahay wuxuu ogaaday fii maa kii lam yazal aanu ka zuuline weligiina u ogaa cadada man mid tiradii ayuu ilaahay ogaaday horena usii ogaa yadkhulu ljannata jannada gelaya iyo wa cadada man mid tirada yadkhulu naara naarta gelaya jumlatan waaxidatan duduuba ayuu ku ogaaday ilaahay falaa yusaadu fii dalika alcadadu tiradaa la kordhin maayo walaa yunqasu minhu lagana nuqsaamin maayo wakadalika waxa iyaduna la mid afcaaluhum waxay samaynayaan fii ma kii calima allahu minhum ilaahay uu ka ogaaday an yafcaluuhu inay sameeyaanna hore ayaa ilaahay uusii ogaa wa kullun mid la arkaana muyasarun waxaa loo fudaydiyey limaa khuliqa log wixii loo abuuray ayaana mid walba loo fududeeyey oo uu qabanaya oo uu markaa samaynayaa markaa qofka ku noolaada khayrka iyo wanaagga ee isagu markaas usuna ilaahay kaasay ugu khatiba qofkii markaa shar ku noolaa sharkaas ayaa markaas ugu khatiba mid walibana asbaabta ayuu leeyay walacmaaluna bilkhawaatiimi gebagabooyinka ayay ahaadeen wasaciidu qofka liibaanay man sacida waa ka ku liibaanay biqadaa'i illaahi ilaahay xukunkiisa washaqiyu qofka shaqigaahna man shaqiya waa ka ku hoogay biqadaa'i illaahi ilaahay qadaagiisa iyo qadarkiisa wuxuu kaluu sheekhu uhi wa aslu lqadari qadarka asalkiisu siru llahi tacaala fii khalqihi waa ilaahay sirtiisa uu khalqigiisa ku leeyahay lam yaطalic calaa daalika kaama daalacanin malakun muqarabun malag ilaahay loo dhoweeyey walaa nebiyun mursalun iyo nebi la diray toona ma daalacanin oo ma ogaanin qadarka watacamuqu fiihi watacamuqu gun ka gaadhid aseede gunta ka gaadh wanadaru iyo fiiro fii daalika kaa markaa aada fiirisaa dariicatu lkhudlaani hoojinta wadadeedii iyo wixii loo marayay weeye wa sulamulxirmaani seejin lagu seejiyo toosnidii sallaankeedii weeye wa darajatu duqyaani duqyaan iyo markaas xadgudub darajadii iyo sallaankii iyo jarajaradeed weeye falxadar digtoonow kula alxadari digtooni daraada dhammaanteed min daalika kaa ka digtoonow nadaran fiirow wa fikran iyo ku fikir wa waswasatan iyo ku waswaasidba ka digtoonow waxa uu sheekhu yihi raximahu llahu tacaala wa aslu lqadari asalka qadarka ilaahay qadarka iyo ilaahay qadaagiisa fulaya ee soconaya wax walba uu sii ogaa wax walba uu qadaray xikmooyin iyo siri ayuu leeyahay ilaahay uu la gaar noqday oo meel alliyaalyo meel ay u maraana khalqigu garashadeeda aanay jirin maxaa yeelay khalqigu ma koobayaan aqoon ahaan ilaahay daatadiisa ilaahay sifooyinkiisa ilaahay afcaysa ilaahay xikmadda uu ka leeyahay khalqigiisa iyo amarkiisa wuxuu abuuray iyo wuxuu amrayo cid koobaysaa ma jirto maadaama uu yahay markaa wax ilaahay uu la keliyoobay oo qadarku sidaas mar hadduu yahay ha isku kalifin inaad isku daydo inaad garato wax ilaahay la keliyoobay waxaanu addoommadiisa garashadeeda u furin waa inaad qadaaga iyo ilaahay qadarkiisa aada rumaysaa ayaa adiga lagaa rabaa laakiin maxaa ilaahay seen u yidhi iyo muxuu ilaahay seen u yidhi wax adiga ku yaalla maaha waxaad doonaya acmaasha wanaagsan inaad samayso waxaad doonayaa wixii xun inaad ka dheeraato laakiin asbaabta qadarka inaad raadiso asraarta qadarka uu leeyahay inaad raadisaa waxaad gaadhaysaa ama waxaad waddo u helaysa maaha waxyaalo badan oo ilaahay cilmigooda la keliyoobay baa ka mid a ilaahay waynu rumayno waynu aamin laakiin kayfiyadiisa iyo qaabkiisa ma ogin oo ilaahay baa la gaar noqday sifaadkiisa ayaa la mid a kaybayse waa se ilaahay casi oga kor noqday se ilaahay u cadhoonayo se ilaahay u soo degayo arrimo aynaan inagu caqligeennu aanu gaari karaynin weeye arrinka qadarkuna isaguna waa la mid asraarta ilaahay qadarkiisa iyo xikmada markaas uu ku leeyahay qadaradiisa ilaahay isaga ayaa og ummadda aada arkayso mid baa ilaahay maalqabeen ka dhigaya mid baa ilaahay faqiir ka dhigaya mid baa ilaahay rumaysan oo hanuunsan mid baa lunsan oo caasiya mid baa dheer mid baa gaaban mid baa qurux badan garashadoodii ayaa kala tagsan mid baa dhibaataysan mid baan dhibaato qabin mid baa carruur mid baan carruur lahayn muxuu u yeelay haddaad tidhaahdo muxuu ilaahay saa u yidhi haddaad tidhaahdo oo aad liman latila timaado waad lumaysaa waayo waxaad gaadhaysa maha waa sir ilaahay uu leeyahay oo fii khalqigi uu ku leeyahay ma daalacsiinin malag ilaahay loo dhoweeyey iyo nebi mursala oo daalacday oo wax ka ogi ma jiro mar haddaan nebina waxba ka ogayn malagna aanu waxba ka ogayn maxaad u malayn adiga oo miskiina maxaad ka ogaanaysaa walow kuntu aclamu alghayba lastakartu min alkhayr haddaan ogaan lahaa haybka rususha kii ugu fadli badnaa iyo wuxuu le khayrka ayaan badsan lahaa laakiin waxba kama ogi qaybkuna waa qayb mutlaqa iyo qayb nisbiga baa la yidhaha qaybka nisbigahi waa ka khalqiga qaarkood ogeyn qaarse aanay ogeyn markaa qayb cid aan ogeyn buu u noqonayaa qayb mutlaqina waa ka alla mooye cid kale oo oge aanay jirin qadarku markaa iyo sirtiisu waa waxyaalaha mutlaqa ilaahay uu la keli noqday ee malag iyo nebi midnaba aan waxba ka ogeyn haddaba markuu sidaa yahaye inaad wax kasta ilaahay inuu qadaray xikmo iyo ujeeddo xeel dheerna uu ka leeyahay aada rumayso ha ku wareyn markaa adigu inaad camal fasho oo wixii lagu diray aada qabato ayaa lagaga baahiyey wuxuu dhi watacamuqu tacamuq waa cumqiga iyo gunta inaad ka gaadho wa nadaru iyo fiirin iyo ka fikir fii daalika arrinkaa iyo qadarka aad ka fikirto oo aad markaa fiiriso oo aad wax walba tidhaahda maxaa ilaahay sidaan u yidhi maxaa ilaahay sidaan shaygan uga dhigay maxaa ilaahay kan wuxu siiyey maxaa ilaahay kan wuxu siin waayey haddaad tidhaahdo dariicatu lkhudlaani khudlaan iyo hoojin iyo ilaahay garabkaaga inuu ka baxo dariica waa wasiiladiiyo wixii ku gaadhsiinayey khudlaan waa inaan lagu waafajinin in yansurkum llahu falaa haaliba lakum wain yakdulkum faman da ladii yansurkum min bacdihi waa ilahay inuu koojiyo garabkaa ka baxo marka dariicana waa wasiiladii waa wixii khudlaan iyo in waafajinta lagu seejiyo waa wadadeedii wa sullamu lxirmaan xirmaanna waa iyadoo laga laga laga hoojiyo oo lagu waasiiyo istiqaamadii iyo toosidii toosnaantii wa darajatu duqyaani duqyaan iyo xadgudub jaranjaradeed iyo markaa darajadeed weeye markaa macnaheedu waxa weeye inaad markaa qadarka aad ka fikirto aad tiraa gunta ayaan ka gaadhayaa waxay kuu keenaysaa shaki ayay kuu furaysaa dabeetana in khudlaan iyo tawfiiqdii lagu waafajiyo toosnaantii markaa lagu seejiyo duqyaan iyo xadgudub markaas aad la timaado ayaa markaa kugu soo baxaya falxadar kula alxadar markaa iska jir oo ka digtoono min daalika arrintaa nadaran fiiro wa fikran ka fikir wa waswasatan iyo yacni waswaasid iyo markaa xanshashaq iyo inaad markaa aada waxaa ka fikirtood nafdaada ku mashquuliso aad iyo laxaad uga taxadir waayo waxaad gaadhaysa maaha marka aad gaari weydo ee aad sirteeda ogaan weydo ilaahay markaa inaad shakido oo aad markaa ka gaalowdo oo aad xikmadda ilaahay dafirto oo aad ilaahay cadaaladiisa dafirto ayaa ka soo baxaysa markaa iska jir buu leeyahy caqligaagu intuu ku eg yahay ee uu gaari karayu garan karayo intaasun ku ekow wa aslu lqadari ilaahay qadarkiisa asalkiisu siru llahi tacaala fii khalqihi waa sir ilaahay leeyahay oo khalqigiisa uu dhex dhigay lam yaطalic calaa dalika kaama daalacanin malakun muqarabun malag ilaahay loo dhoweeyey walaa nebiyun mursalun nebi la soo dirayna isagana ma daalacaninoo ma ogaanin cid kaloo ogaanaysaana ma jirto wa tacamuqu inaad gunta ka gaadho wanadaru iyo fiira iyo ka fikir fii dalika qadarka iyo sirta ilaahay aad ka fikirtaa dariicatu lkhudlaani waafajinta oo lagu seejiyo oo lagu waafajin waayo dariicadeedii iyo wixi aad ku gaadhaysa weeye wa sulamulxirmaani xirmaan iyo hoojin lagaa hoojiyo istiqaamadii iyo toosnidii sallaankeedii loo marayo weeye wa darajatu duqyaani duqyaan iyo xadgudub darajadeedii iyo jarajaradeedii weeye falxadar falzam ilxadar waa mansuub cala aliqraa baa la yidhaha ilzam ilxadara digtooniya cabsi laazim oo ku dadaal kula alxadari digtooni dhammaanteed min dalika kaan kuusoo sheegay ka digtoono nadaran fiira iyo wa fikran iyo ka fikir waswasata iyo inaad ku waswaastood maskaxdooda markaas aad ku wado labadaba qawd waswasadu waa waxyaalaha markaa shaydaanku uu qalbiga ku tuurayo shubahaada waayo nabigeenu sala allahu calayh wasalam wuxuu inoo sheegay inuu shaydaanku midkiinu imanayo wuxuu qoraya samada yaa abuuray dhulka yaa abuuray buurahan yaa abuuray badahan yaa abuuray siduu u wado ayuuma odhanaya haddaba isagana yaa abuuray bal wax walba isagii tidii alla abuure isagana yaa abuuray fa idaa balaqahu falyastacid billahi walyantahi halkaa hadduu kula gaadho joogso ilaahayna ka magan gal maxaa yeelay uu saa u leeyahay sheekhu fa ina allaha ilaahay tacaala korahayee tawaa waa duubay cilma alqadari qadarka cilmigiisa waxa ilaahay ka duubay can anaamihi khalqigiisa wanahaahum waxaanu u diiday can manaamihi doonitaankiisa kamaa qaala tacaala fii kitaabihiisa ilaahay ku yidhi laa yus'alu la weydiin maayo camaa yafcalu ilaahay wuxuu sameeyo wahum ayaga yus'aluuna dadka waa la weydiin faman sa'ala ilaahay ka weydiiya lima faman sa'ala ka weydiiya lima facala muxuu sameeyey faqad radda wuxuu celiyey xukma alkitaabi kitaabka xukunkiisii ayuu celiyey waman radda xukma alkitaabi kitaabka xukunkiisa ka celiyaana kaana min alkaafiriina kuwa gaaloobay ayuu ka mid noqonaya waxau yidhi sheekhu waxaan sidaa kuu leeyahay ilaahay waa duubay ilaahay waa qariyey ilaahay la gaar buu noqday cilmiga qadarka iyo asraartiisa ilaahay khalqigiisa waa ka duubay inay doonaan oy raaraadiyaanna ilaahay waa u diidey inay raadiyaan oy doonaanna ilaahay waa u diidey innagu inta wax walba ilaahay inuu qadaray wax walba ilaahay inuu si ogaa wax walba ilaahay qadaray oo siduu ogaa inuu ilaahay u qoray wax walba ilaahay yani wax kastoo ilaahay doona wax kastoo adduun ka dhacay wuxuu ilaahay doonay inay tahay wax walba ilaahay inuu abuuray qadaagiisa iyo qadarkiisaana ay ku soconayen inay rumayno ayaa waajiba acmaasha iyo camalkana aynu la nimaadno marka qadarka inaynu saa u rumaynaa waa usuul liimaan markaa sharciga iyo qadarkaba saasaynu u rumayna aliimaan bilqadarna asbaabta ka hor iman maayo wax walba asbaab baa ilaahay u yeelay ku soconaysa ilaahay qadarkiisa iyo qadaagiisa markaa asraarta qadarka isweydiin mayno markaa qofka yidhi sida ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi laa yus'alu camaa yafcal ilaahay wuxuu sameeye lama weydiiyo ilaahay muxuu saa u yeelay muxuu kaasaa u yidhi wahum yasaluuna ayaga ayaa la weydiiyaa khalqiga iyaga ayaa ilaahay weydiinayaa oo waxay qabtaan iyaga la weydiinaya laakiin ilaahay cid wax weydiinaysa ama kood dabategaysaa ma jirto faman sa'ala lima facala qofka weydiiya ilaah muxuu u sameeyey muxuu kan u hanuuniye muxuu kan u lumiye muxuu kan wuxu siin waaye muxuu kan wuxu siiyey muxuu shayaadiinta u abuuray muxuu balaayooyinka yaryar ee dhulka jooga ee dhib mooye aan dheef lahayn muxuu ilahay ku muxuu ilahay quraanjadan ku maray muxuu ilahay jinacan ku maray muxuu ilahay garanan ku maray haddaad tidhaahdo oo aad lima uun la timaado waad lumaysaa markaa qofka yidhaa lima facala muxuu sameeyey faqad radda xukma alkitaabi kitaabka qur-aanka xukunkiisii ayuu celiyey waayo ilaahay baa yidhi laa yus'alu camaa yafcal wuxuu ilaahay sameeyo lama weydiiyo adigana waadigeedi muxuu sameeyey wamarada xukma alkitaabi kitaabka xukunkiisa ka celiyaana kaana min alkaafiriina waxa uu ka mid noqonayaa kuwa gaaloobay ayuu ka mid noqonayaa idan markaas waxaa loo baahan yahay qofku inuu arrimaha inuu iska jiro inuu markaa xadka uu leeyahay ee caqligiisu markaas qaadi karayo inuu ku ekaado oo aanu xadkiisa dhaafin ayaa loo baahayay fa ina allaha tacaala ilaahay tawaa waa duubay cilma alqadari qadarka cilmigiisii can anaamihi khalqigiisa ilaahay waa ka duubay isaga ayaa la gaar noqday wanahaahum ilaahay wuxuu u diiday can manaamihi raadintiisa cilmiga qadarka iyo sirta ilaahay inuu qofku raadiyo ilaahay waa u diiday kamaa qaala tacaala siduu ilaahay u yidhi laa yus'alu la weydiin maayo ilaahay camaa yafcalu wuxuu sameeye wahum ayaga ay haddanka yus'aluuna la weydiinaya faman sa'ala qofka weydiiya lima facala muxuu ilaahay sidaa u sameeyey faqad radda wuxuu kaasi celiyey uu diiday xukma alkitaabi kitaabka xukunkiisii ayuu diiday waman radda ka celiya xukma alkitaabi kitaabka xukunkiisa ka celiyaana kaana min alkaafiriina kuwa gaaloobay ayuu ka mid noqonayaa fa hada jumlatu ma wallahu aclam markaa inoogu joogo